إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo ee idaacadda alfurqaan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgallo iyo weerar kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka ka fuliyey meelo kala duwan mu'asasada alkataa'ib ayaa filim xiisa leh ka soo saartay mucaskar dadka ku tababartay ay ka mid yihiin odayaal khilaaf ayaa ka dhex jira dowladda federaalka iyo taliska ciidamada shisheeye ee ku soo duulay waddanka dabaaldegyo cajiib ah oo lagu muujinayo munaasabadda ciidul adxa sanadkan kun afar boqol labaiyo afartanka hijiriyada ayaa ka dhacay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa labiyo tobanka bisha dulxaj sanadda kun afar boqol labiyo afartanka hijiriga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa saacdii lasoo dhaafay fuliyey howlgalla kala duwan oo ka dhan ahaa shisheeyaha iyo dowladda sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdulahi soomaali ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa madaafiic waxay ku garaaceen dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo shisheeye caddaan iyo madowba leh ay degan yihiin madaafiicda ayaa gudaha u galay xerada xalane wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin marar hore oo badan sidan oo kale ayaa weerar madaafiic loo adeegsaday waxaa lagu qaaday shisheeyaha xalana degan geesta kale xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku qaadeen ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan deegaanka qooqaani ee gobolka jubbada hoose weerar ka dhacay saldhigga ciidamada maamulka jubbaland ay halka ku leeyihiin ayaa wuxuu ahaa mid aada u culus ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa la sheegay in fariisinka amaba xerada ciidamada jubbaland ay gudaha u galeen iyada oo rasaasta si daran la isu weydaarsanayay wixii halkaasi ka dhashay ee khasaaraha faahfaahin dheeri kama aynaan helin isla waqtigaasi waxaa la weeraray ciidamada kenya ee iyaguna qooqaani ku sugan in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka soconayay isla jubbooyinka shalay gelinkii dambe deegaanka baarsanguun ee duleedka magaalada kismaayo waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa jubbaland ee halkaasi ku sugan dagaalka ayaa yimid markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerar ku ekeeyeen ciidamada halkaasi fariisimaha ku leh ciidamada baarsanguuni ku sugan ayaa marar hore oo badan la weeraray iyadoo qaar badan laga laayay kuwo kalena laga dhaawacay geesta kale ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin shalay gelinkii dambe waxay madaafiici ku garaaceen fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose madaafiicda ayaa ku hoobtay laba fariisin oo ciidamadu halkaa ku leeyihiin ciidamada janaale ku sugan ee isugu jira kuwa uganda iyo kuwa dowladda federaalk ayaa ah kuwa kabla yuurura marar badan oo hore ayaana sidan oo kale loo weeraray mu'asasada alkataa'ib ayaa filim xiise leh ka soo saartay mucaskar dadka ku tababartay ay ka mid yihiin odayaal warbixin la xiriirta filimka waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdifatax filibiin
بسم الله الرحمن الرحيم تعرفنك ثواني شوف من عاش قبلك filimkan oo lagu soo bandhigay mucaskar weyn oo loogu magacdaray saxaabiga camar bnuljamuux radiallaahu canhu ayaa ah mid wata soo jiidasho gaar ahi waa muuqaal la daawan karayo in ka badan afartan daqiiqo islamarkaana ku soo baxay luqadaha carabiga iyo soomaaliga ka hor inta aanan la soo bandhigin mucaskarka camrubnuljamuux oo ay aad uga dhex muuqdaan dad odayaal ah oo isugu jira culimmo iyo muthaqafiin ayaa waxa uu isdaarku sameeyey horudhac muhiim ah oo ku saabsan maraaxisha uu maro qofka bini'aadamka ah taasoo cibro ugu filan qof walba oo waxgarta waxaad arkaysaa odayaal gaboobay oo shisheeyaha gurbaan soo dhoweyn ah u garaacaya kuna soo gelbinaya magaalooyinka qaar ah ee ay qabsadeen halka sidoo kale aad dhaayaha saarayso waayeello dariiqa wanaagsan ku taagan ama ku tegay si ay u helaan raalli ahaanshaha allah waxaana ka mid ah ashaykha cabdulqaadir kumandos ashaykha jaamaca aadam ashaykh moxamed ismaaciil alwaalid walaal nabadoon cali hareed iyo rag kale oo badan intaasi kadib mucaskarka uu filimku soo bandhigaya ayaa ah mid soocnaan gaar ah wata maxaa yeelay waa markii ugu horraysay oo la arko odayaal tiro iyo taya ahaanba intan la eg ah oo qaadanaya tababar milatari si ay ula dagaalamaan shisheeyaha mucaskarka ayaa kulmiyey culimo waaweyn ah oo qaarkood siddeetameeyadii ka baxay jaamacadda madiina dhakhaatiir iyo dad kale oo aqoon-yahano ah oo wata takhasusyo kala duwan kuwaas oo dhaqangeliyey aayad qur'aan ah oo ku baaqaysa in qofka culus iyo kan fududba ay galaan dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون marka diinta afka uun laga sheegayo oo la macno tiro iyo marka la dhaqan geliyahi waa kala labo waana ay kala macaan yihiin sida ka muuqata filimka kuwani waa ashaykh maxamed bishaar cabdikariin ashaykh axmed dheere ashaykh dhaktar xanafi iyo rag kale oo aad u badan dhammaantoodna waxay labisan yihiin dharka ciidanka waxaana ay wataan qoryaha iyo bastooladaha waa ay ordayaan si weliba xamaasad leh kani waa dhaktar xanafi cabdi sheekh aadan oo ka soo muuqda filimka isaga oo wata hubkiisa wuxuuna ka warramaya waxa ay u tababarteen muslimiinta waxaa lagala dagaalamayaa inay iswalaalsadaan oo isku yimaadaan oo meel wada yimaadaan oo hal dawlad samaystaan oo khilaaf islaami soo celiyaan oo midoobaan oo cilmigooda aqoonta isku keenaan middaasna waa midda meeshan aan u taagannahay jiirasha aan ku beernaa taariikh aan u beernaa
mucaskarka camar bnuljamuux radiallaahu canhu ayaa laga dheehanayaa inuu ahaa mid muddo socday oo tayadiisu aad u sarrayso maxaa yeelay shiishka oo uu nebigeenna awood ku tilmaamay ayaa ahaa mid ay si wanaagsan u sugeen garcasta qofkiiba waxa uu tobaneeyo xabadood la helay hadaf meel loo dhigay oo kooban islamarkaana aan ka weynayn madaxa askariga etoobiyaanka ama kan yugandheeska kani waa ashaykh axmed dheere oo wata qorigiisa aakaha ah risaalada uu dirayaahina waxay tahay sida tan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku mashaqeeyey oo idinku waajib yeelay jihaadka ayuu idinku waajib yeelay waanad nacaysaanaa layidhi maxaa yeelay naftu waxay jeceshahay inay meelo iska fadhfadhido inayna dhibbaanin waana dariiqaa lagu tegaya naarta midda iyadaa nafta dhibla'aanteeda nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidkii saxiixa dhahaya waxaa lagu hareereeyey jahannamo naftu waxay jeceshahay
filimka alkataa'ibah ayaa waxaa lagu soo qaatay kelimad uu amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ashaykh axmed cumar abuu cubayda ku bidhaaminayo micnaha diyaargarowga iyo halganka maanta ka socda soomaaliya oo ay kaalintooda ka qaadanayaan garcasta
jihaadka aan maanta ku jirrana waxa uu la xidhiidhaa imtidaad iyo dhammaystirna u yahay jihaadkaas soo jireenka ah ee ay awowyaasheen iyo aabbayaasheen kula soo jireen gaaladii xilligooda joogtay annaguna gaalada hadda joogta oo ah carruurtii ay dhaleen kuwii awowyaasheen la soo dagaalameen ayaan jihaad kala soo hor jeednaa sidaas ayayna xaq iyo baadilku mar weliba iskaga soo hor jeedaan ilaa qiyaama saaca yaquulu allahu casa wajal walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alard walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin
tababarka odayaasha iyo dowrka ay ku leeyihiin halganka maanta socda ayaa waxa uu si aan kalexleexad lahayn oo daacadnimo iyo walaaltinimo ah ugu gacan haadinaya odayaal adduunka wakhti badan ku soo qaatay si ay ugu khaatumaystaan hab uu allah subxaanahu wa tacaala raalli uga yahay uguna dembi dhaafayo si la mid ah waxa uu la hadlayaa cuquusha dhallinyarada ku mashquulsan kubadda iyo howlaha kale ee adduunyada mar haddii odayaashii iyaga ka cuslaa ay hormuud ka yihiin halganka kani waa sheekh maxamed bishaar cabdikariin oo ka mid ah ragga ka qalinjabiyey mucaskarka waxaana uu soo bandhigayaa waxa keliya ee ay ummaddani ku hagaagi karto gabdhaha horta iyada lagu kufsanayo oo dhaca ah oo hadmiga ah oo aan lisu abayeelaynin kama baxayno ilaa aan maaragtay maxaan ku radaa u noqono cizada iyo jihaadkii iyo maaragtay maxaan ku radaa sharafkii isdaarkan oo lagu soo qaatay culimo badan kana mid yahay alcallaamaha sharif cabdinuur ayaa soo bandhigay nusuus ku saabsan waajibnimada tababarka iyo halganka isku soo wada duuba wuxuu mucaskarkan beeninayaa dicayaadkii hore ee wadaadaha shisheeyaha taageera oo ahaa in ragga shisheeyaha la halgamayahi ay yihiin oo keliya dhallinyaro waxaana ay maanta qaarkood wadaadahaasi arkayaan rag iyaga kaga horreeyey aqoonta diinta kana da'weyn oo hormood u ah dhallinyarada sidoo kale waxa uu saameynayaa madaxda dowladda federaalka oo aan iyagu oggolayn inay u dhintaan mabaadi'da dimuqraadiyadda oo ay doonayaan inay ku dhaqaan waddanka kuwaasoo carruurtooda iyo xaasaskooda uga soo tegay maraykanka iyo yurubta ugu dambayntii dhowr qofood oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada oo daawaday filimka ayaa sheegay inay ku taamayaan tababarka noocan ah iyaga oo hambalyo u diraya dhammaan garcasta iyo garmadowda ka qalinjabisay mucaskarka camru bnuljamuux radia allaahu canhu
waad mahadsanta cabdifitaax dabaaldegyo ku saabsan ciidul adxa ayaa lagu qabtay magaalooyinka jamaama iyo sa'kow ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waxaan ku horumaraynaa sa'kow waxaana warkaan nooga diyaariya abubakar
gelinkii dambe ee maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa ka dhacay dabaaldegyo lagu muujinayay farxadda maalinka labaad ee munaasabadda ciidul adxa ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada fagaaraha waxaa lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameedyo kala duwan oo ay ka qayb qaadanayeen dhallinyarada iyo odayaasha kuwaasoo soo bandhigay ciyaaro aad u xiiso badan intii ay socdeen dabaaldegyada lagu muujinayay farxadda ciidda waxaa la soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo ay ka mid ahaayeen xarig jiidka dharijebinta iyo kuwo kale oo aad u xiiso badan qaar ka mid ah dadkii ku guulaystay ciyaarta dharijebinta ayaa ka hadlaya dareenkooda farxadeed iyo hadiyadaha ay guddoonsiiyeen guddigii daadihinayay tartanka waxaan helay niinaciyo iyo digsigaan jibin niinac baan helay wallahi farxadda lama qiyaasi kara wallahi raggii waxaan leeyahay farxaddiina ka soo qayb qaatay
naanee hali reed eedaan ku guulaysad iyo beesa ka waran dareenkaaga marka aad iyo aad farxadda aad iyo aadaa wanaagsanta inkastoo saaxiibayaalkay dhibi waayeen ti aan ku guulaysadii annagadi wabilaahi tawfiiq sidoo kale xoogsatada degmada saakow oo ku guulaystay ciyaarta xarig jiidka ayaa ka waramaya shucuurtooda iyo hadiyadaha ay heleen munaasabadii loogu dabaaldegayay munaasabadda ciidul adxa ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo labada hijriyada ee ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah
khilaaf ayaa ka dhex jira dowladda federaalka iyo taliska ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka waa kan maxamed cali taliska ciidamada shisheeye ee la magac baxay amisom iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa iskhilaafay kadib markii ay soo wajahday tabardarri islamarkaana ay iska difaaci waayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khilaafka oo waqti soo jiitamayay in muddo ahna la qarinayay ayuu midba kan kale ku eedeeyey inuu ka baqayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab taliska la magac baxay amisom ayaa warbaahinta reer galbeedka u sheegay in dowladda federaalka ay ka meermeertay inay la wareegto deegaano ay iyagu doonayaan inay ka baxaan sidoo kale dowladda federaalka ayaa taliska ciidamada shisheeye ku eedaysay inay gacan ka sii waayeen dagaaladii bil ka hor ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka balse taliska shisheeye ayaa waxay ku andacoodeen inaan lagala tashan dagaaladaas goobaha ay isaga baxeen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka ayaa waxaa ka mida maringubaay iyo mashallaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose kadib markii uu culayska ku batay cabduqaadir siidi oo ah guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka shabeellaha hoose ayaa walaac xoogan ka muujiyey in deegaanadaas istaraatiijiga ah ay la wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrintaas waxaa la filayay in ciidamada soomaaliga oo ay maxaasurada bedelaan ciidanka amsom mayna berin ciidankii dowladda federaalka militariga maysan imaan salaliga marka amsomkii ay kasoo baxeen halkaas shabaaba maxaa kura dib u qabsaday oo haddana maxaa kurada isu socodka waryooley iyo maxaa kurada iyo shalambood iyo markaba maxaa kura caqabada ayaa ka jira oo a nimanka argixisada deegaankii loogta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan maysan imaan maadaama afgoy maxaa kura lagu guulaystay ciidamada soomaaliya ay kala wareegeen ciidanka amsom
dadka qaar ayaa aaminsan in shisheeyaha ay doonayaan inay dhagaha dhurwaaga ku wareejiyaan dowladda federaalka halka dowladda federaalkana ay ka biyo diidan tahay arrintaas guud ahaana dhegaystayaal warkii xilligan waa naga intaa idina waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka